alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wala alihi wasaxbihi waman ihtadaa bihadyihi ilaa ywm اddiin ama bacdu asalaamu alaykum waraxmat اllahi wabarakaatuh insha allahu tacaala walaalayaal muxaadaradeena maanta waxa ay noqon doontaa nasaaix caama linisa nasaaix iyo talooyin guud oo ku wajahan dumarka muslimaadka ah gabadha muslimadda waxaa looga baahan yahay walaalayaal marka koowaad inay noqoto mid ilaahay subxaanahu watacaala ku xidhan rabbina tabaaraka wa tacaala ku kalsoon aaminsan oo ictiqaadsan ana anafca wadura biyadihi laa biyadi gayri in waxtarka iyo waxyeeladu ilaahay subxaanahu watacaala gacanta ay ugu jirto ilaahayna subxaanahu watacaala addoomihiisa uu ku filan yahay oo cid kale aanay u baahnayn kuwa nool iyo kuwa dhintay toona ilaahay baa subxaanahu watacaala arrinta noocaasiya ka ballan qaaday aman yujiibu almudbara idaa dacaah wayakshifu asuu wayajcalukum khulafaaء alardi a ilaahu maca allah ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala yaa dadka dhibaataysan dhibaatada marka ay baryaan in laga kor qaada yaa ajiiba ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyay dhibaatada yaa dadka ka kor qaada yaa idinka dhigay kuwa dhulka jooga oo dhulkan ka taliya oon ilaahayn subxaanahu watacaala ilaahun maca allah ma cid ilaahay caalamka la maamusha ayaa jirta ilaahay subxaanahu watacaala walaalayaal wuxuu aayaddan qur-aanka inooga tilmaamayaa dhibaato kastoo ibni aadamka la soo gudboonaata noocay doonaysaba ha noqotee cidda ka kor qaadi kartaa inuu yahay isagoo qura arrinta noocaasiina ay tahay in ilaahay subxaanahu watacaala lagu gaar yeelo cid kale haba yaraatee aan la weydiisan waxaa kaloo rabbigeenu yihi qul afara'aytum maa tadcuuna min duuni illah in araadanii allahu bidurin hal huna kaashifaatu duri aw araadanii biraxma hal huna mumsikaatu raxmatih qul xasbiya allahu calayhi yatawakal ilmutawakiluun waxaa rabbi uu leeyahay subxaanahu watacaala waxaad tidhaahdaa waxaad ka warantaa kuwan ilaahay sokadii aada baryaysaan ama ha noqdaan kuwa ibni aadama ama wax manoolo ah haddii ilaahay subxaanahu watacaala dhibaato u ila doono dhibaatada rabbi ila doonay maiga kor qaadi karaan jawaabtu waa caddahayo waa maya haddii ilaahay naxariis iyo khayr iyo wanaag uu ila doono ilaahay raxmadiisa ma qaban karaanoo maiga hor istaagi karaan jawaabtu waa maya mar haddii arrintu sidaasi ay tahay haddaba ilaahay ku xidhnow subxaanahu watacaala oo waxaad tidhaahdaa xasbiya allah ilaahay baa igu filan subxaanahu watacaala ilaahay baan naxariistiisa iyo fadligiisa weydiisanayaa ilaahay baan caafimaad iyo carruur weydiisanayaa rabbi baan tabaaraka wa tacaala khayr adduunye iyo mid aakhira baan weydiisanayaa wax allaala wixii dhibaato i haysata rabbi baan tabaaraka wa tacaala ka magangelaya ka magangelayaa oo aan ka barya inuu iga kor qaado cid kale oo dhibaatadayda aan u bandhiganayaa ma jirto calayhi yatawakal ilmutawakiluun waxaa rabbi aayadda uu kusoo gebagabaynayaa kuwa doonaya inay cid tala saartaan oo arrimahooda ay u dhiibtaan oo ay ku kalsoonaadaan oo qalbigooda ay ku xidhaan ilaahay subxaanahu watacaala oo quraha tala saartaan waxaa marar kaloo fara badan walaalayaal ilaahay subxaanahu watacaala uu inoo caddaynayaa kuwan dadka qaarkood ay baryayaan ama ha noqdaan malaa'ig ama ambiye ha noqdaan ama saalixiin iyo awliye ha noqdaan inay yihiin xagga awoodda addooma inagoo kala ah oo wax inagu aynaan qaban karin iyagu aanay qaban karin khayr iyo raxmad iyo wanaag aynaan keeni karin iyagu inaanay keeni karin dhibaato inagu aynaan iska duwi karin inaanay iyagu inaga duwi karin ina aladiina tadcuuna min duuni illahi cibaadun amhaalukum waxaa rabbigeenu leeyahay kuwan aad baryaysaan ilaahay sokadii waa addoommo idinkoo kale ah sida idinku aydaan waxba u qabsan karin baan iyaguna waxba aanay idinku qaban karin fadcuuhum falyastajiibuu lakum in kuntum saadiqiin bal barya oo u yeedha buu leeyahay rabbi subxaanahu watacaala oo waxtar weydiista iyo waxyeelo inay idinka kor qaadaan bal ha idin ajiibaan haddii run aada sheegaysaan xaqiiqaduna waxay tahay waa inaanay ku ajiib ahayn dadka dhintay amaba se dadka kaa maqan maanta oo dhan haddaad u yeedhanaysoad gurmad iyo gargaar weydiisanayso haddaad waxtar weydiisanayso ama waxyeelo inay kaa celiyaan kuma maqlayaan oo kuma ajiibayaan hayana weligood ku odhan maayaan taasina waxay caddaynaysaa inaanay waxba kuu tari karin mar haddii aanay waxba kuu tari karin rabbiga tabaaraka wa tacaala kule aniga ayaa kugu filan oo wax allaale waxaad doonaysa anigay weydiiso dhibaatada aad ka baqanaysana anigaa kaa kor qaadaya anigay bari ilaaha subxaana wa tacaala waa inaad ku xidhnaatid walaa tadcu min duuni illah maa laa yanfacuka walaa yaduruk fain facalta fainaka idan min alظaalimiin ha baryin ilaahay subxaana wa tacaala sokadi cid aan waxba kugu tarahayn dhibaatana aan ku geysan karin haddaad baridana waxba kuuma qaban karaan haddaad baryadooda daysana dhibaato kuuma geysan karaan haddaad sidaa samayso oo ilaahay oo qura aad baryi weydo makhluuqaad adiga kula mida aad ku soo noqotid ilaahay wuxuu leey waxaad ka mid tahay min aldaalimiin kuwa arrinta meesheedii meelaan ahayn dhigay baad ka mid tahay ilaahay xaqii uu kugu lahaa baad cid kala siisay oo rabbi baa tabaaraka wa tacaala kelidii inaad barida xaq kugu leh ilaahay subxaana wa tacaala mar haddaad aaminsan tahay inuu qudradiiyo awoodda dhammaystiran uu leeyahay haddaad baridana uu ku ajiibayo maxaa kuu geynaya cid kaleba inaad wax weydiisato alaysa allahu bikaafin cabdah ilaahay miyaanu ahayn mid addoomihiisa ku filan sidaa awgeed walaalayaal rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu baray saxaabadiisa ridwaan ullahi calayhim haddii cid ay wax weydiisanayaan ciddaasi inay ilaahay noqoto haddii cid kaalmo ay ka doonayaan inay ilaahay subxaana wa tacaala ka doonaan ibnu cabbaas oo in adeerkii ah wuxuu ku yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam idaa sa'alta fas'al illah haddaad cid wax weydiisanaysa ilaahay weydiiso wa ida istacanta fastacin billah haddaad kaalmo doonaysa dhibaato ku haysato cid kaa kaalmaysa ilaahay baa subxaana wa tacaala kaa kaalmayn kara oo arrintaasi wax kaaga qaban karee rabbi tabaaraka wa tacaala icaano iyo kaalmo weydiiso waxaa taasi walaalayo markaa ay tusinaysaa qofka muslimkaa inay tahay inuu rabbi ku kalsoonaado subxaana wa tacaala oo makhluuqaad isaga la mid a aanu ictiqaadin inay nafciga iyo duriga iyagu hayaan waxtarka iyo waxyeelada haddii addoonku sidaasi uu noqdo waxaa dhacaysa inay caqiidadiisu xoogaato xoog xoog noqoto qalbigiisuna iimaan weyni inuu dego ayaa dhacaysa ilaahayna subxaana wa tacaala uu ku xidhmo ilaahay subxaana wa tacaala addoonku haddii uu ku xidhmo dhib oo dhan rabbi tabaaraka wa tacaala waa ka badbaadinaya ilaahay subxaana wa tacaala qofka ku xidhmaa dumaaniinatu lqalbi buu helaa qalbigiisu inuu xasilo uu dego cid kastoon rabbi ahayn tabaaraka wa tacaala oo aad ku xidhantid oo iyaga nafci iyo duri aad ka daydid inay wax kuu taraan dhibkana ay kaa celiyaan dhibaata ayuunbay kuu soo jiidayaano waxba kuu tari maayaan ilaahay bay kaa fogeynaysaa arrintaas qalbigaaga ayaa arrinta noocaasi ay daciifinaysaa caqiidadaada iyo tawxiidkaaga ayaa ay dhaawacaysaa ilaahay subxaana wa tacaala markaa walaalayaal ha lagu xidhnaado waxaa kaloo lagaaga baahan yahay gabadha muslimada ahi inaad ogaato ilaahay mooyaane cid kale inaanay ogeyn qeybkiiyo waxa maqan waa sifo rabbi tabaaraka wa tacaala la gaar yahay sifaadka rabbinimadiisa ayaa ay ka mid tahay in fara badan buu ilaahay qur-aanka kariimkaa ku tilmaamay faqul inama algaybu lilah waxaa rabbigeen subxaana wa tacaala uu yidhi waxaad dadka barta aad ku tidhaahdaa nebi maxamedow kaybkiiyo waxa maqan ilaahay ayuunba og cid la ogi ma jirto walilaahi kaybu samaawaati waalard ilaahay baa iskale ogaalka waxaa samooyinka ku maqan iyo waxaa dhulka ku maqan ee makhluuqaadku aanay ogeyn caalimu lgaybi falaa yudhiru calaa kaybihi axada ilaahay isaga ayaa kaybkiiyo waxa maqan og ilaahay subxaana wa tacaala ogaalka caynkaasiyo cid uu isla wadaajiyaa ma jirto o uu ka qaybgeliya uma muujiyo makhluuqaadkiisa ambiyada oo mararka qaarkood u waxyoodo rabbi mooyaane oo waxyaabo qaybkiiyo waxa ka maqan kamida inuu u sheego mooyaane ma oga waxa weeyaan makhluuqaadku qaybkiiyo waxa maqan malaa'igtu ma oga ilaahay subxaana wa tacaala markii ay yidhaahdeen malaa'igtu dhulkama waxa aad ku abuuraysaa kuwa fasahaadiya innii aclamu maa laa taclamuun buu rabbi ku yidhi waxaan ogahay anigu waxaydaan ogeyn waxa ay ku dambayn doonaan war kama haysaan dhammaantood inay mufsidiin wada noqon doonaan iyo qaar hagaagsani inay ka soo bixi doonaan ambiyadu ma oga qaybkiiyo waxa maqan wixii rabbi tabaaraka wa tacaala u waxyoodo mooyaane jinku sidaasi oo kale ma oga waa ka rabbi tabaaraka wa tacaala ka warramay nabiyullaahi sulaymaan oo ilaahay subxaana wa tacaala jinka uu sakhiray markii nebi sulaymaan isagoo kursigiisa ku fadhiyo naftu ay ka baxday jinkii shaqadii adkayda ee hayeen inay halkii kasii wadeen iyagoo u malaynaya nebi sulaymaan inuu nool yahay ilahay wuxuu ihi falamaa qadaynaa calayhi almawta maa dallahum calaa mawtihi ilaa daabatu lardi taakulu min saatah falama khara tabayanat iljinu an low kaanuu yaclamuuna algayba maa labithuu fi lcadaabi almuhiin waxaa rabbigeenu leeyahay subxaanahu wa tacaala markii nebi sulaymaan geeri aanu ku xukunnay nafta aanu ka qaadnay inuu dhintay kamay warhelin ilaa ilaahay subxaana wa tacaala ushii uu ku tiirsanaa ugu soo diray aboor oo aboorku markuu cunay kursigiisii uu ka dhacay ayuunba ogaadeen nebi sulaymaan in naftu ay ka baxday markaasaa rabbi wuxuu leeyahay jinkii waxa ay yaqiinsadeen oo si dhab ay u ogaadeen kaybkiiyo waxa maqan haddii ay ogaan lahaayeen shaqadaasi adag inaanay kusii jireen oo hadday ogaan lahaayeen nebi sulaymaan inuu dhintay hadday qaybka ogi inuu dhintay bay ogaan lahaayeen inuu dhintay haddii ay ka war helaanna hawshan adaga u diray ayay joojin lahaayeen markaa kuwii moodayay jinku inuu qaybka og yahayna halkaasay arrintu ugu caddaatay jinka laftooduna halkaasay ku yaqiinsadeen qaybkiiyo waxa maqan inaanay ogeyn basharkuna ma oga qaybkiiyo waxa maqan qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi algayba ila allah ilaahay baa sidaa inale subxaanau wa tacaala waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow kuwa samooyinka jooga oo min malaa'ikatin ahi ma oga qaybka kuwa dhulka joogaana ma oga ilaahay oo qura ayaa subxaana wa tacaala og sifaadkiiyo tilmaamaha uu la gaarka yahay bay kamid tahay qof kastoo sheegta qaybkiiyo waxa maqan inuu og yahay ou ka warramayo qofkaasi ilaahay buu subxaana wa tacaala tilmaantiisii uu ku qabsaday wuxuu sheegtay rabbi magiciisa inuu la wadaago waxaasi uu ku dhacayna waa gaalnimo sida ay muslimiintu isku waafaqsan yihiin wuxuu beeniyey aayaadka qur-aanka iyo axaadiisa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam qof muslimana uma banaano qofka arrinta noocaasiya sheeganaya ama ha yidhaahda kitaab baan ka eegaya ama dhulkaan xarxariiqaya ama foox baan shidaya amaba seef ama tusbax baan rogaya ama xidigahaan eegaya ama waxbaan xisaabinaya wuxuu doonayaba ha sheegtee in in la rumaystaa qofkaasi ma banaana in la rumaystaa inay khatar tahay buu rasuulkeenu inooga warramay calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi rasuulku man ataa kaahinan fasadaqahu bima yaquul faqad kafara bima unzila calaa muxamed qofka faaliyow taga waa ka qaybkiiyo waxa maqan inuu og yahay sheeganaya oo ka rumaysta waxaasi uu sheeganayo oo u maleeyo waxa maqan inuu og yahay uu ka warhayo kaasi diintii nebi maxamed lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam waa ka kufriyo waa ka gaaloobay oo waa ka baxay xataa in loo taga ayaan banaanayn walow yaan laba rumaysane oo wuxuu uhi rasuulkeenu xadiidka imaam muslim uu warinayo man ataa caraafan fasa'alahu can shay lam tuqbal lahu salaatun arbaciina leyla qofka faaliyo u tagoo wax weydiiya walow yaanu rumaysanba ha kuba socda qaacidadii soomaalida odhanaysa faaliya hana rumaysan hana beeninin iyadoo qaacido baatila ah oo faaliyuhu inuu beenaalo yahay inaad aamintahay waajib tahay mar haddaad u tagto walow yaanad rumaysan be afartan habeen salaad inaan laga aqbalahayn buu sheegayaa nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam oo afartan habeen salaaddii aad tukatay wax ajar iyo wax sawaaba haba yaraatee aanad ka helahayn waxaa markaasi dhacda inay mararka qaarkood wax sheegaan oo dabeeto wixii sidiisii u dhaco dad fara badan in arrinta noocaasi ay ku dagmaan oo ay awliye u maleeyaan ama inuu ilaahay subxaana wa tacaala wuxu sheega ay u maleeyaan arrinta noocaasiya rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam la weydiiyey see bukhaariyo muslim ay wariyeen min xadiisi caaisha oo waxaa rasuulka lagu yihi mararka qaarkood bay wax noo sheegaan dabeetana arrintu sidii ay u sheegeen bay u dhacdae bal ka waran rasuulka ilaahayow wuxuu yihi rasuulku tilka alkalimatu min alxaq yakhtafuha aljiniyu fayuqarqiruha fi udni waliyihi kaqarqarati dajaaja fayakhliطuuna fiiha akara min miati kadba kelmaddaa xaqa sidaa u sheegeen u dhacday waa kelmad jinku samada uu ka soo xaday buu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo shayaadiinta ayaa nimankaa faaliyayaasha iyo sixroolayaasha ay isku shaqaystaan oo soo dhegaysta malaa'igta waxyaabaha ilaahay uu waxyooday ee malaa'igtu ay hadal hayso ilaahay sawaariikh buu ku diraa waran ciraad waxaa dhacda mararka qaarkood inay kelmad ay usoo badbaadaan shayaadiintu markaa waxay u keenayaan kuwan insigae dhulka jooga dabeetana wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhegta ayay u saarayaanoo waa u sheegayaan waxaa markaa dhacaysa inay boqol beenood ay ku daraan oo dad fara badani marka ay u maleeyaan kelmaddaa xaqa un iyagoo dhegaysanaya inuu qofkani yahay qof waxaan xagga ilaahay ka helay subxaana wa tacaala beentaa faraha badanna dadku u fiirsan maayaan amaba se qiimayn maayaan waxaa markaa taasi ay noo caddaynaysaa haddii sixiroole ama xidigiya ama faaliya ama fooxi somaalin ay run sheegto ama hadal ay iska tidhi weeyaan oo ay waafaqday un qadarki ilaahay tabaaraka wa tacaala ama arrintu waxay u dhacaysaa sida rasuulu ka warramay inay shayaadiintu ay usoo warrameen oo arrintaa warkeeda ay u keeneen inta badanna been bay sheegayaan waayo waxyaabaha dhacaya oo dhan warkooda shayaadiintu uma soo helaan umana keenaan waxaa markaa walaalayaal jirta haddii dadka la idhaahdo si cad baanu idinku faalinaynaa waxaa laga yaabaa dad fara badani inaanay aqbalin laakiin waxaa laga yaabaa in lagu idhaahdo waanu idin kitaab furaynaa muxuu yahay kitaabkan ay kusii qoran tahay qofkan xanuunka haya amaba se meesha laga raacay ama qofkani waxa uu la kulmi doono kitaab arrintaasi ay kusii qoran tahay ma jirto waa kitaab laga faalinayo oo sida xariiqa dhulka looga faaliyo ayaa kutubta qaarkoodna faalku ugu qoran yahay sidaas oo kale waxaa laga yaabaa kitaabka qur-aanka laftiisa in la yidhaaho dadka qaarkood waxaanu idinka eegaynaa xanuunka idin haya oo dabeeta tirada aayaadka iyo suwarka inta laysu eegeego halkaa lafteeda laga faaliyo wax laga soo dhex saaro dadkuna ay u malaynayaan in qur-aan lagu dabiibayo oo qur-aan lagu daweynayo mar haddaad aragto qof sheeganaya inuu og yahay waxyaabaha maqan oo uu ka warramaayo meeshuu doonaya ha ka eego wuxuu doonayana ha u cuskadee faaliya ayaa shareecada u taqaana waxba ha ka dhegaysanin hana rumaysanin si ay diintaadu kugu badbaado waxaa kaloo walaa lagaaga baahan yahay inaad ogaato ilaahay weyniintiisa subxaana wa tacaala inay ka mid tahay in ilaahay subxaana wa tacaala kelidii aad ku dhaaratid haddii aad dhaaranaysid iyadoo sideedaba dhaarta qofka muslimka inuu farabadiyo aanay ahayn oo dhaarta lala yimaado oo qura marka loo baahdo markaa dhaar loo baahdana ilaahay oo qura waa in lagu dhaarto ma banaana ilaahay cid aan ahay inaad ku dhaarataa wuxuu yihi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam alaa ina allaha yanhaakum an taxlifuu biaabaa'ikum faman kana xaalifan falyaxlif billahi aw liyasmut rawahu lbukhaari wa muslim war ilaahay waa idiin diiday buuhi rasuulku inaad aabbayaashin ku dhaarataan qofka dhaaranaya ilaahay ha ku dhaarto subxaana wa tacaala ama ha iska aamuso aamuskaasi ayaa u dhaama ilaahay subxaana wa tacaala cid aan hayn uu ku dhaartee man kana xaalifan falaa yaxlif ila billah rawahu muslim qofka dhaaranaya ilaahay subxaana wa tacaala cid aan ahayn yaanu ku dhaaranin ayaa uu leeyahay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam aabbaha iyo hooyada ha ku dhaaranin rasuulka calayhi salaatu wasalaam ha ku dhaaran kacbada ha ku dhaaranin ha ku dhaaranin waxa weeyaan makhluuqaadka wax ka mid ah rabbi tabaaraka wa tacaala cid aanan ha ku dhaaranin waayo weynaynta noocaasiyo cid markaad ku dhaaranayso macnaheedu waxa weeyaan inaad weynaysay weynaynta caynkaasina rabbi oo qura ayaa subxaana wa tacaala xaq u leh weyneyn ilaahay xaq u lahayaad makhluuq siisaba macnuhu uu noqonaya rabbi tabaaraka wa tacaala kelidii markaa lagu dhaarto waxaa kaloo muhima walaal inaad ogaato xabaalaha in la booqdaa inay tahay arrin mashruucah oo sunna oo diinteenna ka mid ah iyadoo ujeeddadu ay tahay in kuwaasi dhintay camalkooda uu go-ay ee muslimiinta loo soo duceeyo isla markaa qofka noole xabaalaha tegayaana aakhira uu kusoo xusuustiyo geerida oo qalbigiisa arrinta noocaasiyo uu ku jilciyo wuxuu yihi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam nahaytukum can ziyaarati alqubuur faman araada an yazuura falyazur walaa taquluu hujra rawaahu nasaa-i markii hore waan idiin diiday buu leeyay nebi maxamed xabaalaha inaad booqataan xabaalaha iska booqda buu leeyay rasuulku calayhi salaatu wasalaam hase ahaatee ha odhanina qowl baatila ha odhanina waxaan ilaahay idiin fasixin oo rabbi ka cadhaysinaya iska ilaaliya xabaalaha markaad booqataan sidaa awgeed waxaa muhima in la ogaado xabaalaha booqashadoodu iyadoo banaan in ujeeddada aad ka leedahay ay noqoto oo qura inaad aakhiro kusoo xusuusto dadkaa dhintayna aada u ducayso haddii ujeeddadu ay noqoto dadkaa inaad waxtar weydiisato oo iyagoo camalkooda uu go- iyaga aada naf ka daydied halkaad adigu u ducayn lahayd arrinta noocaasi iyo shirki bay noqonaysaa oo ilaahay subxaana wa tacaala cid aan ahayn baad bariday oo wax ilaahay mooye cid kale aanay ku qaban karin aada weydiisatay haddaad xabaalaha u tagtay inaad ku soo cibaadaysato oo aad aaminto in cibaadadu halkaa ay ku fadli badan tahay oo laga aqbalaayo arrinta noocaasiyana waxay noqonaysaa mid sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam khilaafsan culimada islaamkuna inay bidco tahay ayaa ay tilmaameen waxaa kaloo iyaduna muhima inaad ogaato xabaalaha booqashadooda inaad safar u gasho inaan lagu ogolayn oo rasuulku wuxu uhi laa tushaddu rixaalu ila ila halaathati masaajid buqacad la doonayo in tegitaankeeda ilaahay loogu dhowaado safar looma geli karo saddex masjid mooyaane waa masjid alxaraam iyo masaajidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo masjid alaqsa saddexdaa meelood meelaan ahayn safar looma geli karo oo tegitaankeeda ilaahay subxaana wa tacaala loogu dhowaanayo xabaaluhuna saddexdaa masjid kama mid aha waxaa markaa loo baahanyay qofka muslimka ahi xabaalaha muslimiinta haddii uu soo maro isagoo safara ama socdaale inuu duceeyo haddii sidaas oo kale xabaalahan u dhow uu booqdo inuu u duceeyo aakhirana uu kusoo xusuusto xabaalahana lama kala fadilin oo lama odhan xabaalaha qaarkood si gooniya ha loo siyaarto ha loo booqdo xabaalaha muslimiinta oo dhami arrinta noocaasiya waa ka siman yihiin ilaahay baa subxaanahu watacaala og dadkaasi dhintay xaalkoodu sida uu yahay khayr iyo wanaag baynu u rajaynaynaa waanaynu u baqanaynaa dadka muslimiinta ah oo odhan mayno jannay gelayaan ama awliya ayay wada ahaayeen waxaa laga yaabaa xabaalo fara badan oo iska cawlcawlan cidina aanay ka warhaynin inay ku jiraan dad awliya ilaahay subxaana watacaala ah oo iimaankooda uu sarreeyo alla ka cabsigooduna uu fara badnaa in markaa siyaarada ama booqashada xabaalaha wakti gaara loo samaysto laidhaa sanadkiiba mar baa la tegayaa iyaduna inaanay mashruuc ahayn ogow oo qofka muslimka ahi maalinta awood ama fursad uu helo oo arrinta noocaasi ay u suurto gasha ayuunbaa la rabaa inuu sameeyo laakiin in qofka muslimka idhaa sanadkii mar baan xabaal heblaayo tegaya waa arrin shareecadeenna aan ku soo aroorin rasuulkeenuna calayhi salaatu wasalaam aanu ina barin ta labaad marka la tegaya xabaala waxaa laga samaynayaa waa inaad aakhiro xusuusataad qalbigaaga jilciso indhuhuna ay ku ilmeeyaan oo dadkaasi meesha ay galeen ay aada kaaga kuga kaaga argagax geliso oo baqo weyn ay ku geliso camalkoodii inay la kulmeenna aada xusuusatid adiguna inaad waddadoodii aada haysid iyo in dadkaasi loo duceeyo labada arrimood baa meesha laga samaynaya in salaad lagu tukado maaha oo in xabaalaha lagu dul tukado ama xaggooda loo tukada waa mamnuuc in lagu dawaafo maaha arrintu oo meel lagu dawaafo ilaahay wuxuu inoo sameeyey kacbada oo qudha in laysku masaxo barako laga dayo maaha ujeeddada loo tegaya maaha saas oo kale ujeeddada loo tegaya in xaflada halkaasi lagu qabsado oo xoolo lagu lagu qalqasho amaba se waxa weeyaan lagu shiro xataa haddii waalidka meeshaasi uu ku jiro waalidka aad doonayso sadaqa inaad u bixiso dadka masaakiinta aad qaraabada tihiin ee meesha aad degan tahay jooga kuwaasi ayaad sadaqada aad siin kartaa ajarkeedana aada u niyoon kartaa inuu ilaahay subxaana watacaala waalidka uu gaadhsiiyo waxaa kaloo walaa lagaaga baahan yahay inaad ogaato in waxaa la dhaha tatayurka iyo tashaa'umka baasaysiga in waktiyada qaarkood la baasaysto ama meelaha qaarkood ama dadka qaarkood ama xayawaanaadka qaarkood arrinta noocaasi inay tahay arrin aan sax ahayn waa inaad ogaato inuu ilaahay yahay subxaana watacaala ka caalamkan maamula fa huwa almucti waalmaanic ilaahay baa subxaana watacaala waxna diida waxna bixiya ilaahay subxaana watacaala maamulka caalamkan cidi lama wadaagto wakti lama wadaago oo maalini lama wadaagto oo dad lama wadaagaan oo xayawaan lama wadaagaan oo dhawaaqyada iyo sawdyada qaarkood lama wadaagaan cid ilaahay ku kaalmaysana ma jirto yudabbiru alamra min alsamaai ila alard in markaa ashyaada qaarkood aada baasaysataa oo aad tidhaahdo bisha caynkaasi balaayay leedahay oo lama guursado ama lama safro ama maalinta caynkaasi balaayay leedahay oo lama safri karo waxbaa kugu dhacaaya ama dadka qaarkood markay kuusoo galaan aad tidhaahdo musiibaad daba socota ama xayawaanaadka qaarkood markaad aragtida aad tidhaahdo balaaya ayay wadaan arrinta noocaasi waa min camali ahli iljaahiliya islaamka hortii dadkii markaa jahliga faraha badan ku dhex jiray wixii ay samayn jireen weeyaan ficilka noocaasi ilaahay baa inooga warramay subxaana wa tacaala waxaa rabbigeenu ihi walaqad akhadnaa aala fircawna bisiniin wanaqsi min asamaraati lacallahum yadakkaruun fircoon iyo qoladiisii ilaahay wuxuu leey waxaanu ku ciqaabnay sanado abaareed iyo in midhahoodii ay nuqsaameen oo ay baaba'een sidaan waxaan u samaynay bal inay wax ku qaataan faida jaathum alxasanatu qaaluu lana haadi wain tusibhum sayi'a yatayaruu bimuusa waman macah alaa inamaa taa'iruhum cinda allah walaakina aktarahum laa yaclamuun marka wanaag iyo barwaaqo ay helaan waxay odhanayaan wanaagga iyaga ayaanu ku hellay oo ilaahay baana jecel marka musiiba ay ku dhacdana nebi muuse calayhi salaatu wasalaam iyo intii rumaysay ay baasaysanayaano waxay odhanayaan wadaadkaa baas baa balaayadaas oo dhan noo horkacay ilahay wuxuu leeyay alaa inamaa taa'iruhum cinda allah balaayadan ku dhacday ee nebi muuse ay u tiirinayaan iyaga ayaa sabab u ah walaakina aktarahum laa yaclamuun hase ahaatee badankoodu garan maayaan sidaa ay fircoon iyo qoomkiisu ay samayn jireen ayaa maanta dad fara badan oo muslimiina ay samaynayaan oo laga yaabo dadkii khayrkii wanaagga u sheegayey ee wanaagga baraaya inay baasaystaan oo yidhaahdaan intii aydaan noo iman barwaaqaanu ku jiro roob fara badan baa noo diin jiray oo xanuuna maanaan arki jirin idinka ayaa balaayada wada waa sidaa jaahiliyadu ay samayn jirtay uun waxaanay arrintu tahay iyo xaqiiqadu hadday roob la-aani dhacdiyo haddii xanuuna ay dhacaan sida ilaahay uu ka warramo waa qul huwa min cindi anfusikum dadku dunuub iyo khaladaad iyo xumaano ay sameeyeen ayuunbaa sabab u ah waxa ilaahay subxaana watacaala mar kale uu ka warramay mushrikiintii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam laga soo dhex saaray in iyaguna saasoo kale nebi maxamed baasaysan jireen wain tusibhum xasanatu yaqulu hadihi min cindi illah wain tusibhum sayi'a yaqulu hadihi min cindi illah qul kullun min cindi illah wain tusibhum sayi'a yaqulu hadihi min cindik qul kullun min cindi illah waxaa rabbi uu leeyahy subxaana watacaala haddii wanaag ay helo wax odhan ilaahay baana siiyey haddii musiiba ay ku dhacdana waxay odhanayaan adiga ayaa balaayo qabo balaayadoo dhan adiga ayaa watay waxaad tidhaahdaa baa laleeyahy nebi maxamedow kullun min cindi illah dhibaataduna xagga ilaahay bay ka timi subxaana wa tacaala sababtaba aada lahaataane barwaaqada iyo wanaaguna xagga ilahay buu subxaana wa tacaala uu ka yimi marka jaahiliyada noocaasiya ee dadkaasi ay ku jiraanoo ilaahay uu ku canaantay uu ku dhaleeceeyey dadka muslimiinta inay kala mid noqdaan maaha waa inay aaminaan wax kastoo dhaca xagga ilaahay inuu ka yimi oo cid kaloo caalamkan maamusha ama waxyaabaha dhacaya oo oo ka waraysa oo hor kacaysa inaanay jirin waa in la ogaado saa ogeed baa rasuulku uhi alayhi salaatu wasalaam walaa tiyara baasaysi wax la idhaha ma jiro shay la baasaysan karo ama wakti ha noqdo ama meel ha noqdo ama shaksi ha noqdo ama xayawaan ha noqde waxa rasuulku uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inuu beri ka yahay qofka shay baasaysta laysa mina man tatayara aw tutiyara lah qofka shay baasaysta annaga naga mid maaha bu uhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam caqiide kale ayaa qofkaasi uu haystaa waa qof aaminay caalamkan cid kale inay maamusho balaayo iyo masaa'ib ay keeni karto sidaasoo kale qofka inta loo baasaysto yacni dadka qaarkood ay ku idhahaan sheegani balaayuu leeyahay arrinta noocaasiya ka aqbaloo rumaysta kaasina inuu beri ka yahay buu tilmaamayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ha ka mid noqonin markaa walaal kuwa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka beri noqday ee ku dayday jaahiliyada fircoon iyo qoomkiisii iyo mushrikiintii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam la dagaalamaysay colaadinaysay waxaa kaloo lagaaga baahan yahay walaal inaad ilaaliso farallada ilaahay uu ku saaray subxaana wa tacaala iyo sunnayaasha la socda waxay ka mid tahay amaanaadka ilaahay subxaana wa tacaala uu inoo dhiibay ilaahayna wuxuu ina amray amaanada inaynu gudno ina allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha haddii faraa'idda iyo waajibaadkaasi aynu ka soo baxno ilaahay subxaana wa tacaala waa ina jeclaanaya rabbi tabaaraka wa tacaala waa inoo gargaaraya wuxuu rabbigeen xadiisulqudsi ku yidhi wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axaba ilaya mima aftaradtu calay addoonkaygu iguma soo dhowaado waxaan ka jecelahay faralladii aan dusha ka saaray walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafil xataa uxibah faida axbabtuhu kuntu samcah aladi yasmacu bihi wa basarahu aladi yubsiru bihi wa yadahu alatii yubtishu biha wrijlah alati yamshi biha walain saalanii walain saalanii laucطiyanah walain istacaada bi lauciidanah waxaa rabbigeen uu leeyahy subxaana wa tacaala addoonkaygu kama suulayo inuu sunnayaasha sameeyo addoonku marka uu sunnayaasha sameeyo waan jeclaanayaa buu leeyahy rabbi tabaaraka wa tacaala markaan jeclaado maqalkiisaan u ilaalinayaa ooaan u xifdinayaa hadday caafimaad ahaan noqoto iyo haddii ay noqoto inuu wax wanaagsan uun ku maqlo xumaan aanu ku maqalba indhihiisaan ilaalinaya buu ley rabbi tabaaraka wa tacaala xumaantaan ka ilaalinaya gacmihiisaan saasoo kale ilaalinaya iyo lugihiisa hadduu waxi weydiisto ducadiisa waan aqbalaya ile waa addoon wanaagsane haddii dhibaato uu iga magan galana iyo cid wax yeelaynaysana ilaahay wuxuu leeya waan magan gelinaya subxaana wa tacaala sidaa ogeed baa wuxuui rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam isagoo gabadha muslimaddaa ka hadlaaya ida salat ilmaratu khamsaha wa saamat shahraha wa ataacat zawjaha dakhalat iljanna gabadho haddii shanteeda salaado ay tukato ilaaliso bisha rabadaanna ay soonto zawjkeedana ay adeecdo ay ka amar qaadato wixii macruuf iyo wanaaga jannada ayay gelaysaa buu leeya rasuulku alayhi salaatu wasalaam sidaasi ayaa walaal haddaad ilaahay xuduuddiisa aad u ilaaliso iyo faraa'iddiisa rabbi tabaaraka wa tacaala uu kuula jiraya oo rabbi adigana uu ku ilaalinaya wuxuu uhi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam isagoo cabdullaahi ibnu cabbaas la hadlaaya ixfad illaha yaxfadka ilaahay subxaana wa tacaala ilaali xuduuddiisa ilaahay baa ku xifdiyi doona ku ilaalin doona adigane bal ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kuuga abaalgudayaa haddaad waajibaadkii uu ku saaray sidooda aad uga soo baxdid inuu ilaahay subxaana watacaala xataa duriyadaada iyo caruurtaada iyo tafiirtaada rabbi tabaaraka wa tacaala uu xifdiyo ka digtoono walaal inaad yaraysato salaada arrinkeeda oo waktigeeda salaad waktigeeda aad dib uga dhigtid adoo ku mashquulsan acmaal iyo shaqooyin gurigaaga aad ka qabanaysid ama hadal aan macno fara badan samaynahayn iyo sheeko ilaahay subxaana wa tacaala ka magan gal inaad ka mid noqoto kuwa ilaahay uu yidhi fawaylun lilmusalliin aladiina hum can salaatihim saahuun waxaa hoog iyo halaagu u sugnaaday kuwa salaada tukanaya hase ahaatee salaadoodii ayaa ay ka mashquulayaan waktigeedii bay dib u dhigayaan khushuuc ku tukan maayaan iyagoo meel kale u sii jeeda oo qalbigoodu meel kale uu ku maqan yahay ayaa rabbi tabaaraka wa tacala ay hor istaagayaan waxaa tahay sidaas oo kale gabadh muslimada ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kugu nicmeeyey binicmati aliimaan ayaa rabbi subxaana wa tacaala uu kugu nicmeeyey waxaa sidaa awgeed lagama maarmaan ah in maryaha aad xidhanaysa aad isku asturaysa ay noqdaan kuwala sifooyinkii ilaahay subxaana wa tacaala uu amray in laga helo marada gabadha muslimada ha isku asturayso ilaahay wuxuu yihi isagoo dumarka muslimaadkaa la hadlaya waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihina wayaxfadna furuujahuna walaa yubdiina ziinatahuna ila ma dahara minha walyadribna bikhumurihina calaa juyuubihina walaa yubdiina ziinatahuna ila libucuulatihin maarmaan ah in maryaha aad xidhanaysa aad isku asturaysa ay noqdaan kuwala sifooyinkii ilaahay subxaana wa tacaala uu amray in laga helo marada gabadha muslimada ha isku asturayso ilaahay wuxuu yihi isagoo dumarka muslimaadkaa la hadlaya waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihina wayaxfadna furuujahuna walaa yubdiina ziinatahuna ila ma dahara minha walyadribna bikhumurihina calaa juyuubihina walaa yubdiina ziinatahuna ila libucuulatihin indhihiina laaboo ragga ha eegina oo naftiina xifdiyo xumaan ka ilaaliya oo quruxdiina ha muujinina ilaa wejiga iyo labada gacmood inta hore mooyaane oo laabtiina iyo madaxiina khimaar saaroo qariyoo ragga ka astura waxaa rabbi tabaaraka wa tacaala uu tilmaamayaa gabadha muslimadda inaan loo ogolayn inay quruxdeeda jidhkeeda oo dhami waa wada quruxe wejiga iyo labadaasi gacmood mooyaane inaanay meel kala tusin ragga aan maxaarimteeda aan ahayn ee gayaankeeda ee xalaal ay tahay inay guursadaan waxaa mar kale rabbigaan uu yidhi yaa ayuha annabiyu qul liazwaajika wa banaatika wa nisaa'i almu'miniina yudniina calayhina min jalaabiibihina dalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn wa kana allahu gafuuran raxiima waxaad nebi ow ku tidhaahdaa dumarkaaga iyo hablahaaga iyo dumarka mu'miniintaba jidhkooda ha ku asturaan oo ha ku sii daayaan jilbaabka arrinta noocaasiya waxaa rabbi tabaaraka wa tacaala uu tilmaamaya inay iimaanka ka mid tahay waayo dumarka mu'minaadka ayuunbaa warka noocaasiya lagula khitaabo loo sheegay waxaa rabbi uu tilmaamaya arrintaasi inay tahay cinwaanu lcifa inay tahay dhowrsoonida cinwaankii tusinayey iyo calaamadii loo daliishanayey oo xataa dadka xumi gabadha si ay soo asturta inaanay kusoo dhiiranahayn buu rabbi tabaaraka wa tacaala tilmaamaya waxaa rabbi uu tilmaamayaa gabadha haddii markii hore ay ka dhacdo inaanay sidaa isu asturi jirin in ilaahay naxariistiisa aanay ka quusana ilaahay u toobad keento ilaahayna kafuur yaho toobadeeda u aqbali doono u dembi dhaafi doono raxiimu yaho rabbi tabaaraka wa tacaala u naxariisan doono waxaa loo baahan yahay walaalayaal gabadha muslimadahay markay maqasho aayaadkan qur-aankaa inuu mawqifkoodu noqdo mawqifka uu qaato qofka muuminka ee ilaahay u hoggaansanay subxaana wa tacaala ee ilaahay uu leeyahy wamaa kana limu'minin walaa mu'mina ida qada allahu warasuluhu amra an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim waman yacsi allaha warasuulah faqad dalla dalaalan baciida xaq uma laho uma banaano nin muumina iyo gabadh muuminada toona ilaahay markuu arrin xukumo ama rasuulku calayhi salaatu wasalaam xukmu inoo sheego in arrin kale aynu ka dooranno hawadeenna aynu raacno dadku siday u badan yihiin aynu ku dayanno aynu ajiibno dhawaaqa ibliis iyo shayaadiinta isig iyo jinka oo dhawaaqa rabbi tabaaraka wa tacaala inaana jiibin haddii sidaa la sameeyo oo ilaahay amarkiisa iyo amarka rasuulka aad khilaafto ood hawadaada raacdo waxa aad samaysay macsiya la idhaahdaa qofka ilaahay iyo rasuulka caasiyaana waa qof lumay waddadii jannada ayuu ka lumay waddadii raalli ahaanshaha rabbi tabaaraka wa tacaala loo amarayay ayaa qofkaasi uu ka lumay kudayasho wanaagsan baa kuugu sugan walaal dumarkii saxaabiyaadka ahaa waxay leedahay umu salama radia allahu canha markii aayaadka xijaabku ay soo degeen kharaja nisaau alansaari kaana calaa ru'uusihina algirbaan min asakiina wa calayhina agsiyatun suud yalbasnaha rawaahu abu daawuud aayaadkaasi markay soo degeen oo raggii rasuulka ay ka maqleen oo guryahoodii ay kula noqdeen oo dumarka ay u akriyeen subixiiba dumarku waa u hoggaansameen waxay subixii soo baxeen dumarkii ansaartu iyagoo si degan u soconaya oo isqaadqaad aan lahayn oo aada moodid inuu inuu tuka madaxa ka saaran yahay oo tukahaasi inuu duulo ay ka ilaalinayaan deganaanshahooda ayaa loo jeedaa iyagoo xidhan maryamad madow oo ay isku astureen waxaa markaa taasi ay tusinaysaa in loo baayo xijaabku inaanu noqon mid waxa weeyaan isaga laftiisu quruxa oo indhaha ragga soo jiidanaya in qurux lagu qariyaa loogu talagala isagu inuu qurux noqdo looguma talagelin gabadhu waa inay gurigeeda isku qurxiso inta ay joogto laakiin mar hadday dabad iyo bannaan u baxayso waa inay quruxdeeda qariso sida ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay sidaas oo kale xijaabku waa inuu noqdo mid gabadha jidhkeeda oo dhan wada gaadhsiisan mid ballaadhan oo jidhkeeda aan ku dheganayn waa inuu noqdo mid dharka ragga aan u ekayn oo sidii dharka ragga ay u tashay sidaas oo kale waa inuu noqdo mid waxa weeyaan adag oo qaral oo jidhkeeda aanu ka dhex muuqan ahayn dumarka gaalada ay dharka ay xidhaan waa inaanu gabadha xijaabkeedu aan u ekaan sidaasaa loo baahan yahay walaal inaad ugu dayato dumarkii saxaabiyaadka ridwaanullaahi calayhim iimaan baa kalifay inay saasi yeelaan waa inaynu iimaankeena inaguna kor u qaadno markaase inoo fududaanaysaa kalaamka rabbi tabaaraka wa tacala inaynu hogaansano iska ilaali inaad ka mid noqoto kuwa kaasiyaadka ee caariyaadka ee nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam uu yidhi jannada geli maayaan raayaxadeedana heli maayaan waa kuwa rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam waa nisaaun kaasiyaatun caayiraan caariyaat maa'ilaatun mumiilaat waxbay gashayin haddana wax asturaaya maaha xaqay ka leexsan yihiin dadkana waa fitnaynayaan dumarka kale saasoo kale ugu yeedhaan raggii ayaa ay fitnaynayaan ru'uusuhuna kaasnimati lbukti lmaa'ila madaxooda waxaad meed moodaa geela kuruska janjeer kale leh oo kale ayaad moodaa manaa timahooda ay timo kale ku xidhiidhiyeen ama timahooda ayaa marka ay dabeen kor ay u taageen oo madaxoodiibaa wax kale ay dul saaray oo ka dul fiiqay jannada geli maayaan buri rasuulku raayaxadeedana heli maayaan gabadha markaa mutabarijada ah ee sidaasi isu asturi weyda inay tahay raayaxatuljanna mid ka qaday ayaa xadiidku ina tusinaya inay gasho daayo maxay taraysaa markaa nolol iyo wax qurux iyo horumar lagu tilmaamayo oo gabagabadeed iyo natiijadeedu ay noqon doonto inaad jannada raayaxadeeda aada weydid bal wuxuu rasuulkeenu ka warramay calayhi salaatu wasalaam dumarka caynkaasi inay yihiin malcuunaad naxariista rabbi tabaaraka watacaala kuwa laga fogeeyey miyaad raalli ku tahay walaal inaad noqotid sharu nisaa dumarka ta u shar badan wuxuu yihi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam wa sharu nisaa'ikum almutabarrijaatu almutakhayilaat wa huna almunaafiqaat dumarkiina waxaa u shar badan kuwa mutabarijaadkaa dhar asturo ayaanay xidhnayn ama socodkooda ay tabaruj ku samaynayaan oo waa mutakhayilaad oo waa isqaadqaabayaan ama quruxa ayse soo mariyeen bay muujinayaan wa huna almunaafiqaat buu lehy rasuulku calayhi salaatu wasalaam iimaankii la rabay kuwaa qalbigooda kuma jiro waayo haddii iimaankii la rabay qalbigooda uu ku jiro ficilka xume noocaasi ayaa uu ka celin lahaa waxa kaloo walaalaan kuleyo lagaaga baahanyay inaad gurigaaga laasimtid oo aad yaraysid bixitaanka aad dabadda aad u baxaysid rabbigaa wuxuu ku yidhi subxaanau wa tacaala waqarna fii buyuutikuna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa dumarka ayaa rabbi uula hadlaya waxaa rabbigeenu leeyahay subxaanau wa tacaala dumaroo guryihiina jooga oo ku nagaada oo ha banbixina sida ay u banbixi jireen dumarkii wakhtigii jaahiliyada joogay islaamka horti gabadha muslimadda ahi baahi iyo ujeedda ay gurigeeda bannaankiisa ka leedahay unbay u bixi kartaa oo cid usoo qabatana marka aanay haysan saa awgeed baa rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam qad adina allahu lakuna an takhrujna lixawaa'ijikuna ilaahay wuxuu idin ogolaaday oo qudha dumarow inaad u baxdaan baahidiinna mar haddii xaajo iyo baahi loo baxa aanay jirin ama cid hawshaa ku qabanaysaaba ay jirto kaaga fillaatay inaad baxdo inaan lagu ogolayn ayaa aayadda iyo xadiidka labaduba ay tilmaamayaan haddii gabadhu marka ay u baahato bixitaan waxaa loo baahanya inay arrintaasi noqoto miduu ninkeedu haddii ay tahay gabadh guri leh uu ogol yahay oo raalli uu ka yahay oo waxaaba axaadiisu ay tilmaamaysaa masaajidka inaanay tegi karin iyadoo ninkeedu aanu ogolayn oo waata ragga uu ku leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam dumarku hadday idin weydiistaan inay masaajidka tagaan ha u diidina ida istaadanat ilmar'atu axadakum ila lmasjidi falaa yamnachaa waa xadiidku uu tusinaya masaajidka inaanay tegi karin iyadoo ninkeedu aanu ogolayn sidaa ogeed baa waxay culimadu leeyihiin iyagoo axaadiista xujaysanaya looma ogolo gabadhu inay baxdo iyadoo waxa weeyaan ninkeedu aanu u ogolayn bixitaanka noocaasiya hadday ogolaansho la-aan ku baxdana gabadhaasi waxay noqonaysaa mid caasiyatun lilahi wa rasuulihi ah ilahina subxaana watacaala ciqaabkiisa mutaysatay markay baxayso saasoo kale gabadha muslimadda ah waa inay noqoto mid asturan sida horeba aynu usoo tilmaanay waa inay ka fogaato diibka iyo bukhuurka cadar iyo uusi midnaba waa inaanay u dhowaan oo wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam idaa kharajat ixdaakuna ila almasjid falaa taqrabanna tiiba rawaahu muslim midkiin markay masaajidka tegayso udug yaanay u dhowaanin oo aanay ismarinin hadda waa tii masaajidka tegaysay si ay khayr usoo dhegaysato ama ay usoo cibaadaysato tii suuq iyo rag dhex gelaysana maxaad u malaynaysa ama hawlo kale iyo ujeedooyin kale u socotay waa min baabi lawla looma ogola in dumarku marka ay gurigooda ka baxayaan wax udgoon waxa weeyaan ay sii marsadaan bal rasuulku calayhi salaatu wasalaam tilmaan xun buu ka bixiyey gabadha sidaa samaysa oo wuxuu ihi ayuma imra'atin istactarat famarat calaa qowmin liyajiduu riixaha fahiya zaaniya rawaahu axmed wa abu daawuud watirmidi waannasaa-i gabadh kastoo cadarisa soo marisa oo dabeeta rag soo marta dabeeta arrintu ay noqoto raggaasi in cadarkeedu usoo uro oo xaggeeda ay eegaan oo sidaasi ay ku dambaabaan oo lagaba yaabo inay sidaasi ay ku fitnoobaan gabadhaasi arrintaasi ay samaysay xumaanta iyo faaxishada weyn waddadii loo mariyey wayaan ficilka noocaasi ay samaysay in arrinta noocaasi aadka u foosha xun gabadha muslimadda ay nafteeda ay uga raalli noqoto maaha ilaahayna subxaana watacaala raalligelintiisa iyo raacitaanka rasuulka calayhi salaatu wasalaam wax walba waa in laga horraysiiyo oo hawada nafta laga horraysiiyo dookheeda oo laga horraysiiyo dadkan faraha badan ee ilaahay subxaana watacaala amarkiisa khilaafsan sidaas oo kale gabadha muslimadda ah waa inay iska ilaaliso haddii gurigeeda ay ka baxdo amaba se ay joogtaba inay ragga ay dhex gasho ikhtilaad ay samayso amaba se ragga ay gacan qaado wuxuu arkay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam raggi iyo dumarkii oo masaajidka ka soo dareeray oo isdhex galay waxaa rasuulku yihi isagoo dumarka la hadlaaya istaakharna fa inahu laysa lakuna an taxqaqna ariiq calaykuna bixaafaati ariiq dumar oo ragga dib uga jooga xaq uma lihdin waddada bartankeeda inaad martaan waddada hareeraheeda iyo koonayaasheeda mara waxaa markaa dumarkii muslimaadka aha ay sameeyeen dhawaaqaa rasuulka markii ay maqleen ay u hoggaansameen oo waxa ay leedahay saxaabiyadda xadiidka warinaysaa gabadha muslimaddii intaa kadib waxay ahayd markay waddada maraysa inay ragga ay ka fogaato oo gidaarka ay isku dhajiso ilaa mararka qaarkood gidaarku uu qabsadaba maradeeda gidaarada markaa ood iyo qoryaha ka samaysna xadiidka abu daawuud baa warinaya saasaa loo baahan yaha walaalayaal gabadha muslimadda inay noqoto mid xishood badan oo ragga aan dhex gelin oo aan gacan qaadin oo hadday waddo maraysa dhinac marta oo haddii bas ay fuulayso kursi gooniya eegata ama kursi dumar ay fuushan yihiin waxa weeyaan la korta laakiin in raggii la yska dhex galo la yska dhex fadhiisto dhinaca la saaro oo laba nin dhex dhexdood gabadho ay fadhiisato hadday bas raacayso ama gaadhi kalaba xishooddarra ayaa arrinta noocaasi ay tahay waxaana ay tahay arrintaasi gabadha karaamadeeda iyo sharafteeda meelka dhac weyn bay ku tahay oo islaamku gabadha ayuu ilaalinayaa sharafteeda ayuu u ilaalinayaa marka sidan uu faraayo saa ogeed baa cali bin abi taalib radia allahu canhu ayaa wuxuu yihi isagoo raggii la hadlaaya waa raggoo waxay soo gaadhay dumarkiinu inay dhinaca saaraan oo meelaha cidhiidhiga ay dhex galaan ee ragga gaaladahi ay marayaan alaa takaaruun war miyaydaan raggow hinaansan lahayn innahu laa khayra fiman fii man laa yakaar khayr iyo wanaag ma leh qofka aan hinaansan lahayni buu leeyahay cali bin abi taalib radia allahu canhu ninku inuu gabadhiisaa uga raalli noqdo maaha gabadha muslimadahayna sharafteeda iyo sharafta waalidkeed iyo walaalaheed iyo sharafta waxa weeyaan ninkeeda intaba waa inay ilaaliso oo ay noqoto mid ragga sidaasi uga fog oo uga dhex baxsan rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam iyadoynu garana qalbi wanaaggiisa iyo iimaankiisa haddana dumarka ma gacan qaadi jirin oo inii laa usaafixu nisaa ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi waana ka digay iskacanqaadka dhex mara ragga iyo dumarka aan maxaarim isu ahayn oo wuxuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam midkiin in mudac madaxa lagaga taago maskaxdiisa halkaa uu ka galo ayaa u dhaanta inay gacantiisu taabato gacanta gabadh aan xalaal u ahayn marka ninku inuu gacanta uu saaro gabadh aan maxaarimtiisa kamid ahayni ma banaana gabadhuna sidaasoo kale weeyaan arrinkeedu waxaa walaalayaal maanta aynu maqlaynaa dacawaad iyo dhawaaqyo fara badan oo gabadha muslimaddaa ugu baaqaya inay gurigeeda ka soo baxdo oo banaanada ay usoo baxdo oo ragga majaalisteed majaalistooda ay la wadaagto oo rag iyo dumarkiibaa tartan la dhex dhigay waxaynu ogsoonnahay islaamku shaqooyinka qaarkoodna rag iyo dumarku ka dhexaysiiyey qaarkoodna dumarka ayaa u gaar yeelay qaarkoodna ragga ayaa loo gaar yeelay qabyaaladina kama dhexaysa ragga iyo dumarka waa in qolo waliba ay ku raalli noqoto sida ilaahay uga raalli noqday subxaana watacaala sidaasi ayaana dantooda iyo maslaxadooda adduunyo iyo tooda aakhiraba ay ku jirtaa sida dumarkoodu ay u baaba'een ee ay u dabadbaxeen ee dantoodii adduunya ti aakhiraba ay u seegeen ayaa ay doonayaan dumarkeenana inay u seejiyaan oo wanaagooda iyo sharaftooda iyo boqornimada ay haystaan ee guryahooda ay ku haystaan inay ka soo saaraan bay doonayaan markaa gabadha muslimadda ahi inay dhegaysato maaha waxaa kaloo iyaduna muhima walaal inaad ka digtoonaatid bedelitaanka khalqiga ilaahay abuurka ilaahay subxaana watacaala kuu sameeyey ilaahay subxaana watacaala insaankan uu abuuray suuratii ugu wanaagsanayd buu abuuray laqad khalaqna alinsaana fi axsani taqwiim ina khalqa allahi kulahu xasan buu rasuulku alayh salaatu wasalaam in khalqigi iyo abuurka ilaahay la bedelaa waa waddo ibliis dadka ugu baaqayo uu kuna ballan qaaday inuu arrintaas samayn doono siduu ibni aadamka u lumiyo waa ka ilaahay nooga warramay inuu ibliis yidhi wala aamurannahum fala yugayirunna khalqa allah colaaddu u hayaa aadam iyo carruurtiisuu muujinaya oo wuxuu leeya waan fari doonaa oo waxa ay samayn doonaan khalqiga ilahay inay bedelaan oo xayawaanka dhagaha ay jarjaraan oo sidaas oo kale carruurtooda dhagaha ay gooyaan iyagoo leh waa dabakeen ama carruurtii ka horraysay baa dhimatay amaba se inay iyaga laftoodu khalqigooda ay bedelaan sidaa awgeed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam aada uu uga digay khalqiga ilaahay in la bedelo gaar ahaan dumarku aad arrintaa ugala hadlay waxay leedahay asmaa ina imra'atan sa'alat rasuula allahi faqaalat ya rasuula allah ina ibnatii asaabaha alxasaba fatamazaqa shacruha inantaydii gabadh baa rasuulka u tima waxay leeday inantaydii aflaaqaa timaha kaga dhacday dabeetana timaheedii baa daatay wa inii zawajtuha ninna waanu guuriyo waa waa guri gelaysaa afa asilu fiihi timo kale ma ugu xidhiidhiyaa faqaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam lacana allahu alwaasilata waalmustawsila rawahu lbukhaari wa muslim ilaahay ha nacdala buuri nebi maxamed oo naxariistiisa ha ka fogeeyo gabadha gabadh kale timaheeda tima ugu xidhiidhisay ugu tidacda iyo ta loogu xidhiidhinayo labadaba waxaa kaloo rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu nacdalay lacana alwaasilata waalmustawsila waalwaashimata waalmustawshima waalmutanamisaat waalmutafallijaat lilxusn almugayiraati likhalqi illah wuxuu leeyahy cabdillahi ibnu mascuud wuxuu yihi rasuulku ilaahay ha nacdalo gabadha jidhka dumarka deldaloolisa iyo ta loo deldaloolinayo ta sunnayaasha iska xiirta iyo ta waxa weeyaan ka xiiraysaba kuwa ilkahooda qora iyagoo arrinta noocaasiyo qurux uga jeeda khalqiga ilaahay kuwa bedela ilahay ha nacdala buu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam bukhaari iyo muslim baa warinaya markaa gabadha muslimadda ahi sida ilaahay u abuuray subxaana watacala inay raalli ku noqoto oo jidhkeeda iyo diirkeedana aan waxba ka goyn ilkaheedana haddaanay dhibaato caafimaad ku haynin waxba waa inaanay ka goynaysaa ilaahay tabaaraka watacaala u abuuray waa inay u dayso timaheeda waa inay ilaashato timo kale marka aanay ku xidhiidhin wahaakada wax kasta oo khalqiga ilaahay bedelkiisa ku saabsan waa inay iska ilaaliso waxaa kaloo muhima inaad ogaato walaal ilaahay subxaana watacaala carabkan uu ku siiyey waxa uu ka mid yahay nicamka ilaahay uu ku siiyey waaweyn sida awgeed baa ilaahay subxaana watacaala addoomihiisa ugu manno sheegtay alam najcal lahu caynayn wa lisaanan wa shafatayn waxaa rabbi tabaaraka watacaala uu tilmaamaya oo addoomaha ugu manno sheeganaya inuu yeelay laba indhood iyo carab iyo laba dibnood oo hadalka u suurtogeliya nicmada caynkaasi ah haddii ilaahay siduu ugu talagalay aan loo isticmaalin waxay isu bedelaysaa niqmo iyo inaad ilaahay ka cadhaysida subxaana watacaala dabeetana rabbi ciqaabkiisa uu kugu habsado sidaa awgeed hadalkaagu intaanu afkaaga soo dhaafin oo carabku aanu soo tuurin waa inaad miisaanto oo aad ku dadaashid inay kelimaadkaaga iyo dhawaaqaagu uu noqdo mid wanaagsan oo tayiba oo khayr iyo waxtar leh sharka waa mid ka fog waa inuu noqdo wixii ilaahay ka cadhaysiinaya waa inaanad ku hadal waa inaad ogaato kelmad kastoo aad ku hadashaa waa calaa mas-uuliyatig mas-uuliya cadiima ayaa kaa saaran kelmad quraa laga yaabaa inay sabab u noqoto inuu ilaahay jannada ku geliyo subxaana watacaala oo adigu aanad qiimo weyn u yeelahayn kelmad quro aanad qiimo u yeelahayn baa laga yaabaa inay sabab u noqoto in ilaahay subxaana watacaala naarta uu kugu fogeeyo oo gunteeda hoose uu ku geliyo wuxuu yihi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam ina alcabda layatakallamu bilkalima min ridwan illah laa yulqi laha baala yarfacuhu llahu biha darajaat addoonku wuxuu ku hadlaa kelmad ilaahay raalli gelinaysa oo isagu aanu moodahaynba qiimaha intaa leeg inay leedahay markaasaa ilaahay darajooyin kor uu ugu qaadaa wa ina alcabda layatakallamu bilkalima min sakhat illah laa yulqi laha baala yahwi biha fi jahannam rawahu lbukhaari addoon kalena kelmad buu ku hadlaa ilaahay cadho gelinaysa subxaana wa tacaala oo aanu moodahayn inay heerkaa la gaadhayso markaasaa naarta jahanamo kelmadda caynkaasi ay ku tuurtaa waxa u badana dadku ay ku gelayaan walaal naarta waa alfamu waalfarju weeye waa waxa afka ay kaga hadlayaan iyo waxa xubintooda kale ay ku sameeyaan sa awgeed baa rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam wahal yakubu nnaasa fi nnaari calaa wujuuhihim ilaa xasaa'idu alsinatihim dadka waxaa naarta ku tuuraya oo iyagoo xagga wejiga u fooraray naarta lagu tuuro keenaya ee u badan waa wixii carabadooda ay ku goosteen carabkaagu yaanu ku halaagina iska qabo iska ilaali haddaad carabkaaga ilaaliso waxa uu kaaga ballan qaaday nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay jannadeenu ku geyn doono iska ilaali hadalka faraha badan sidiisaba kalaamkaagu waa mid lagu xisaabinayo ima an yakuuna laka aw calayk ama adiga ayaa waxa weeyaan wanaag ka heli doona oo kalaam adiga waxa weeyaan khayr kuusoo jiiduu noqon ama wuxuu noqon doonaa kalaam kalaam ciqaab kuu sababa man kana yuuminu billahi walyawmi alaakhir falyaqul khayra aw liyasmut ilaahay iyo maalinta qiyaame qofka rumaysani khayr ha ku hadla ama ha iska aamusaba sidaasi awgeed waxaa muhima inaad ogaato inay weliba kula socdaan ay kula joogaan mar walba cid hadalkaaga koobaysa oo hadalkaaga tirinaysa oo qoraysa sida ilaahay tabaaraka wa tacaala uu yidhi can ilyamiini wa can ishimaali qaciid maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid malaa'ig buu rabbi tabaaraka wa tacaala kuu diray iska ilaali kiibada xanta waxaa la yidhaah namiimada isku dirka dadka la isku diro beenta assukhriya bilaakhariin dadka kale inaad ku jeesteesto kullu hada waa min xasaa'id alalsun waxyaabaha carabkaagu uu kuu geynayay kamid inuu kuu jaraayo ee aan midho aan la mahadin inuu ilaahay kuu cadhoodo arrimahaas oo dhami ay sababaan ilaahay ciqaabkiisana aad la kulantid intaa qabriga aad ku jirtid iyo naarta ha dhowtoole walciyaadu billah wax kastoo aad maqashaha ku sheekeyna iska ilaali oo ha ku warramin wararkan aad maqlayso been ayaa ku jirta waxyaaba dembiya ayaa ku jira haddii markaa wax kastoo aad maqasho aadna aad kusii warranto inaad been ku warranto ayaa dhacaysa inaad dembi aad ku hadasho ayaa dhacaysa saa ogeed baa rasuulkeenu yihi calayhi salaatu wasalaam kafaa bilmar'i kadiban an yuxaditha bikulli maa samic qofka waxaa dembi ugu filan inuu ku warramo wax kastoo uu maqlay ilaahay subxaana wa tacaala xuskiisa carabkaagu ha ku mashquulo sida rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam la yazaalu lisaanuka ratban min dikri illah carabkaagu yaanu ka suulin mid ilaahay xuskiisu uu ka qoyan yahay waa hubka u adag ee ilaahay dembigaaga uu ku dhaafayo falaax aad ku gaadhi karto ilaahay ajar weyn aad kaga helayso haddaad la iman weydo aada khasaaraysid shaydaanka waa hubka u adag aada iskaga celin kartid weeyaan qalbigaaga ayaa dikriga ilaahay ku xasilaya alaa bidikri illahi tatma'inu lquluub waa jannadii oo aada beeranayso macnaheedu marka rabbi tabaaraka watacaala aada xusaysid sidaasoo kale maqalkaaga ka ilaali inaad ku maqashid heeso ama muusig ama hadal faaxisha oo xun hana fadhiisanin oo hana dhegaysanin meelaha arrimaha noocaasiya lagu hayo cibaad uraxmaan waxaa sifaadkooda ka mid ah wa idaa maruu bilagwi maruu kiraama meel laqwi iyo xumaan lagu hayo markay soo maraan iyagoon ka qaybgelin oo laqwiga iyo xumaanta aan qalbigooda iyo carabkooda iyo dhegahooda aan ku wasakhayn ayay maraan oo ay dhaafaan buu leey rabbi tabaaraka watacaala ogow maqalkaaga iyo araggaaga iyo qalbigaagaba maalinta qiyaamo wixii aad ku samaystay waa lagu weydiin doonaa sida ilaahay tabaaraka watacaala fi lqur'aani alkariim uu ku tilmaamay waxaa kaloo muhiima walaal inaad ogaato barashada diinta rabbi tabaaraka wa tacaala inay tahay arrin la mahadiyo oo sharaf iyo qiimo weyn leh bal waa waajib sharciya mukallaf baatoo ilaahay waajibaad buu ku saaray waajibaadkaasi inaad barato ayaa waajiba si markaa dumarka saxaabiyaadku ridwaanullahi calayhim ay ahaayeen dumarka muslimaadka ahi waa in ay noqdaan waxay tidhi caaisha radia allahu canha iyadoo ammaanaysa dumarkii ansaarta nicma nisaau nisaau alansaar lam yamnachuna alxayaa an yatafaqahna fi ddiin rawahu muslim dumar waxaa u wanaagsan dumarkii ansaarta xishoodku umuu diidin diinta rabbi tabaaraka wa tacaala inay fahmaan oo ay bartaan barashada diinta rabbi aad baranaysa jahligaad kaga baxaysaa xuquuqdii ilaahay kugu lahaa baad baranaysaa tii khalqigu ay kugu lahaayeen baad baranaysaa ajar weynna waa aad ka helaysaa waxaa kaloo muhima inaad ogaato walaal khalqigu xuquuq bay kugu leeyihin aada u fara badan xuquuqda waxaa weyn xuquuqda labadaada waalid ay kugu leeyihiin haddaanad reer lahayn ilaahay subxaanau watacaala wuxuu kugu waajibiyey labadaada waalid inaad u ixsaan fasho waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wabilwaalidayni ixsaana hadal wanaagsan iyo ficil wanaagsan waa inaad kula dhaqanto wax allaalo waxa ay dhibsanayaan waa inaad ka ilaaliso ama hadal ha noqde ama ficil ha noqde zawjkaaga iyo ninkaagaa xaq kugu leh haddaad guri iyo reer aad leedahay xaqiisu aad buu u weyn yahay ilaahay baa ku amray subxaana watacaala ilaahay baa amiir iyo sayid isaga kaaga dhigay dantaada ayaana sidaasi ku jirta gabadha muslimadee haddii ay tahay gabadh caqli badan oo waxgarada waxay weynaysaa waxa ilaahay subxaana watacaala u weyneeyey iyo rasuulku alayh isalaatu wasalaam waxay ku dadaalaysaa inay zawjkeeda ay adeecdo waayo waxay og tahay haddii zawjkeeda ay adeecdo in arrinta noocaas iyo jannada ay ku gelayso sida rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay xadiidkaenu akrinay wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo gabadh la hadlaaya oo kala hadlaya arrinta zawjka undurii ayna anti minhu fa inamaa huwa jannatuki wanaari wa naaruki rawaahu axmed walxaakim ninkaaga bal sidaaad u tahay ka fiirsa gabadhay isaga ayaa jannadaadi iyo naartaadi ah haddaad adeecdo si fiican aad ula dhaqanto janna ayaad ku heli doontaa iyo naciib haddii kalena naarta inaad gasho ayaa dhaqan xumadaad iyo ficil xumada aad kula dhaqmaysaa ama hadal ama ficil ha noqotee ay sabab noqon kartaa walciyaadu billah xaq bay kugu leeyihin carruurtaadu carruurtaadu xaqa ay kugu leeyihin waxaa ka mid a inaad koriso waxaa ka mid a saas oo kale inaad tarbiyadayso oad ficil ku tarbiyayso wanaagga aad samayso ay kaaga daydaan hadalla aad ku tarbiyayso wanaagga aad u sheegtid wuxuuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam walmar'atu raaciyatun cala ahli beyti zawjiha wa waladi wa hiya mas-uulatun canhum rawahu lbukhaari gabadha waxaa loo diray guriga waxa weeyaan ninkeeda dadka joogay inay mas-uul ka noqoto carruurtiisa ayaa mas-uul ay ka tahay waxaanay arrintaasi tahay mid la weydiin doono yowma alqiyaama oo laga xisaabin doono saas oo kale jaarkaagu xaq weyn buu kugu leeyi ilaahay baa ku amray iimaankay ka mid tahay jaarkaaga inaad ikraamto inaad dhibaataysaana oo ad hadal ku dhibaataysa ama ficil arrinta noocaasiyana waa iimaan darra weeyaan waxaan kusoo gebagabeynaya walaal sabir baa lagaaga baahan yahay aad ku sabirta ilaahay taacadiisa subxaana wa tacaala inaad ka sabirta xumaanaha ilaahay uu kaa mamnuucay oo naftu in fara badan bay xumaan ku faraysaa ee nafta la jihaad oo naftaada xisaabi wanaagga ku sabir xumaantana ka sabirsii masaa'ib baa intaasi dhacayso dadka la soo gudboonaanaysa waxaa loo baahanya markaa in sabirla la yimaado ogow fil akhiir gebagabo iyo u dambayn cizadeenna iyo sharafteenna waxa ay ku jirtaa ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa oo aynu baranno oo aynu ku dhaqanno man kaana yuriidu alciza falilaahi alcizatu jamiica qofka sharaf iyo sarrayn doonaya adduun iyo aakhiraba ilaahay baa haya subxaana wa tacaala ilaahayna waxaa lagaga hela arrinta noocaasiya in la adeeco laga amar qaato qofka muslimkaahina waa inuu ogaado rag iyo dumarba haddii diinta rabbi uu barto uu ku toosnaado arrinta noocaasi inay maslaxadiisa iyo dantiisa ay tahay sharaf iyo qiimana dadka dhexdooda uu ku yeelanayo wasaawista shaydaanka iyo ducaatu shaydaan iyo kuwa xaqa neceb waa inaanu qofku dheg u dhigin dhawaaqooda waa inaanu dhegaysan waa inuu ilaahay tabaaraka watacaala dhawaaqiisa u dhegaysto ilaahay dembigeenna ha dhaafo subxaana wa tacaala khayrkii wanaaggan ahayna waafajiyo wallahu aclam waxka billahi tawfiiq wsala allahu calaa nabiyina muxamed